dayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga dhaqalaha raadiyo himul ayaad ka dhagaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogataan xoogo noloshiina wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa inuu xaalad oo faqiirtinimo ah oo hoosaysa iyo xaalad saraysa markuu waddanka uu ku jiro saameyn ayay ku leedahay isbeddelka lacagaha qalaad maxay tahay waxyaabahaas oo isbeddelka ku yimaada lacagaha qalaad martideenna ayaa ku ifinaysa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah malabkii ugu qaalisanaa oo turkiga lagu kala gadanayo dalka scotland jasiirad lagu xaraashiyo in ka badan boqol kun oo dollar iyo haweenay u dhalatay dalka ingiriiska oo shaqo dalbatay in ka badan saddex boqol oo jeer qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan farsamadu waa ibraahim yare aniguna waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaada saaxiib yaal xagaag waxaan gudaha u galaynaa barnaamijka sarifka lacagaha qalaad waa kala bedelashada lacagaha qaababka hadda la isticmaalo ee sarifka lacagaha waxaa la isticmaalayay ilaa kun sagaal boqol labaiyo toddobaatankii markii uu burburay heshiiskii brighton woodis agreement ee lagu sameeyey sicirka aan isbedelin qiimaha sarifka lacagaha qalaad waxay ku xiran tahay waxyaabo kala duwan sida dhaqaalaha waddanka iyo howlaha ganacsi ee ka socda baaxadooda haddaba maxaase oo isbedelka ku yimaada lacagaha qalaad saameyn sidee ah ayay lacagta tiknolojiyadda ku leedahay isbeddelka sarifka waxaan weydiimahaasi kuwo kale aan hordhignay cabdiraxiin xasan ibraahim oo bartay cilmiga dhaqaalaha ugu horreyn wuxuu ka warcelinayaa wax lagu sifayn karo sarifka horta lacagaha labay u qaybsamaan waxa la yidhahda local currence iyo foreign currence local currence waxay tahay waa lacagta oo lagu isticmaalo waddanka oo keliya lacagta waddanka uu leeyahay ama lacagta waddanka lagu isticmaalo waxaa kaloo loo yaqaana local currence national currence foreign currence waxaa loo yaqaanaa lacagta aan waddanka lahayn oo waddan kale uu leeyahay lacagta waddan kale uu leeyahay balse waddankii lagu bedelo sarifka lacagaha qalaad waa ganacsi kaasoo leh xuquuq sharci ah taasoo laiskugu bedelo hal lacag oo loogu bedelo lacag kale hal lacag waxaa loola jeedaa tusaale ahaan waddanka soomaaliya lacagtiisa waa shilin soomaali lacag kale waxay tahay markaas waddan kale lacag uu leeyahay tusaaleahaan lacagta maraykanka ayaa loo bedeli karaa sidoo kale inta waxaa loo bedeli karaa lacagta jabaniiska ah oo yaan ah ayaa loo bedeli karaa waxaana qaadanaya markaas qof macaamiil ah oo qofka sariflaha macaamiil u ah oo lacagta ka qaadanaya currency exchange ama sarifka lacagaha qalaad waxay noqonaysaa mid position location leedahay tusaale ahaan bunuugta ama bangiyada ayay location ku leedahay sidoo kalenta waxay noqon kartaa ama eerboorada wadamada caalamiga markii la tago qofka lacagtoo wato in waddanka aysan ka shaqaynayn laga yaabaa sidaa daraaddeed marka eerboorka oo kasoo dego lacagtii ayuu bedelanayaa lacagta waddanka markaas laga isticmaalo ayuu ku bedelanayaa sidoo kalente dhowaanahan waxaa kordhay currency exchange ama sarifka lacagaha qalaad inuu qaab online ah oo kusii badanayo
waa tahay sidee sarifka iyo sariflayaasha ay u qaabeeyaan hal wareega lacagaha qalaad iyo shilin soomaaliga wareega lacagaha micnaheedu wuxuu yahay tirada lacagta wareegaysa ee waddanka dhexdiisa taasoo loo adeegsanayo wax iibsasho una dhexaysa macaamiilka iyo shirkadda ganacsiga macaamiilka iyo shirkadda ganacsiga ama lacagta central bankiga dhammaan uu soo saaray lacagta tusaaleahaan central bankiga wuxuu soo saarayaa lacag lacagtaas dhan oo waddanka usoo saaraya waxaa loo yaqaanaa markaas lacagta wareegaysa oo waddanka gudihiisa ku jirto oo shilin soomaali ah ganacsada markaas waxay sameynayaan sahminay sameynayaan ama qiimeynay sameynayaan markay qiimeyn sameynayaan waxay ku sameynayaan lacagta markaas waddanka ku jirta ama uu lacagta wareegaysa magaaladaas wareegaysa ayay ogaanayaan lacagta wareegaysa markay arkaan waxay noqonaysaa midkooda inuu lacagtii badan tahay ama lacagti ee yar tahay markay ogaadaan lacagta gudaha ku jirta ee wareegaysa inay badan tahay way ka faa'iidaysanayaan oo waxay sameynayaan sarifka qiimaha sarifka ayay yareynayaan qiimaha sarifka makay yareeyaan faa'iido badan ay meeshaas ka helayaan markaas balse hadday yaraato lacagta wareegaysa hadday yaraato markay ogaadaan lacagta wareegaysa hadday yar tahay sarifka ayay kordhinayaan ayagana taas ayay ugu faa'iidaysanayaan labada jeerba waa tahay maxaa sababa marka isbeddelka ku yimaada lacagaha qalaad isbeddelka lacagaha qalaad waxaa sababa ilaa iyo dhowr shay ayaa sababa kan koowaad waxa uu yahay cash shortage Ah, lacagta kaashka ama bayber maniga lacagta warqadda ah oo yaraata lacagta warqadda wadanka hadday yaraato waxaa imaanaya isbedelka isbedel ayaa ku imaanaya markaas sarifka sidoo kalente midda labaad waxaa sameyn kara isbedel waxaa ku sameyn kara sarifka lacagaha qalaad dimandiga dalabka ay rabaan dadka tusaale ahaan dadka ama sida soomaaliya hadda ah had iyo jeerba shilin soomaaliga had iyo jeerba waxay u bedelaan dollar shay kasta qiimihiisa markaa weydiisid waxay kugu sheegayaan dollar sidaa darteeda waxaa baran dalabka dollarka ayaa badan sidoo kaleente waxaa saameyn ku yeelanaya inflationka sicir bararka sicir bararka waxa uu saameyn ku leeyahay isbedelka lacagaha qalaad tusaale ahaan qiimo dhac ayaa jiro oo xagga wax iibsashada ah depreciation ayaa mar walba oo inflation la sheego waxaa jiro qiimo dhac tusaale ahaan karansiga qofka oo wax looga iibsanaya tusaale ahaan qofaa badeeco keensaday dibadoo ka keenay lacagta oo asi looga gadanayo ayaa waxay ka yar tahay lacagta asi oo kusoo gatay sidoo kaleenta importiga ama wax soo dhoofinta ayaa qaali ah waxay ka qaalisan tahay wax dhoofinta tusaale ahaan wadanka markii wax loo soo dhoofinayo waa qaali markay wax sii dhoofinayaanna waa raqiis sidoo kaleenta waxaa saameyn ku leh political xaaladda siyaasadeed ee wadanka ka jirto saameyn ayay ku leedahay markaas sarifka lacaga sidoo kaleenta economic condition xaaladda dhaqaalaha oo wadanka uu ku jiro saameyn ayay ku leedahay sarif lacagaha qalaad inuu xaalad oo faqiirtinimo ah oo hooseysa iyo xaalad sareysa markuu wadanka uu ku jiro saameyn ayay ku leedahay isbedelka lacagaha qalaad
saameyn sidee ah ayay lacagta tiknolojiyadda ku leedahay isbedelka sarifka tiknolojiyadda horta nolosha lacagteena ayay kontarolsay sababtoo ah online shoppinaa sameynaa si online ayaa wax u gadanaa sidoo kaleente online banginaa sameynaa bangi oo si online aan wax u dhiganayno sidoo kalena mobile payment yaa sameynaa mobilekeyna ayaan wax ku gadanaa iyo dhigasho toos ah lacag aan meel dhiganayno dhigasho toos ah oo automatic ah si manual ma aha si automatiga wax wax meel u dhiganayna lacag meel u dhiganaynaa ama aan kala soo baxaynaa sidoo kaleente sidoo kale tiknolojiyada waxay bedeli kartaa sida anaga waxa uu arkayna iyo sidoo kaleete qiimaha lacagta labadaba ay bedeli kartaa sida anaga waxa uu arkayna ay isla markiiba ay bedeli kartaa iyo qiimaha lacagtaba tiknolojiyada way bedeli kartaa waa tahay lacagta kaashka ah ee ma laga yaabaa mustaqbalka in uu baaba-o marka loo eego eh, saameynta tiknolojiyadda horta lacagta lacagta kaashka ama ama bayber money waxay ahayd lacagta ugu caansan oo wax lagu kala gato sida shilinka ama lacagta warqadda ah wadamada waxay ku tahay caan ayay ku tahay mustaqbalka dhow waxaa laga yaabaa tiknolojiyada darteeda in kaashkii ama bayber manigii oo noqdo mid aan la arkin inuu disabiir noqdo inuu soo muuqan waayo tiknolojiyada darteeda jawaabta waxay noqonaysaa markaas haa lacagta kaashka ah mustaqbalka dhow waxaa laga yaabaa tiknolojiyada darteeda inay la arki waayo waa tahay eh, ugu dambeyn maxaad ku daraysaa su-aasha ugu dambeysa waxaa ku talin lahaa wadankeena xaaladda hadda uu ku sugan yahay oo ah xaaladda siyaasadeed in wax laga bedelo sababta ah wuxuu saameyn ku leeyahay arrimihii aan aan ka hadlayni oo ahaa sarifka lacagaha khalaad ayuu saameyn ku leeyahay sidoo kaleente economic condition ama xaaladda dhaqaale ee wadanka sidoo kaleente in wax laga qabtay u baahan tahay sababtaa wadankii wax soo saar ma laha beerihii dhan wax soo saarkii way gaabeen sidoo kaleente saameyn ayay ku leedahay markaas sarifka horea ugu soo hadalnay sidoo kaleente wadanka cash shortage ayaa ka jiro oo hore aan ugu soo hadalnay waxyaabaha saameynta ku leh ayuu ahaa sarifka lacagaha qalaad sababta ah wadankeena lacag maba soo saaraba ah lacagta lasoo saaraya wayarta lacag qadiimi ah oo sagaashiimiyadii lasoo saaray ilaa hadda ayaa la isticmaalaa sidoo kaleente ganacsatada saameyn ayay ku leedahay sababta had iyo jeerba waxay wax ku iibsadaan waa doolar shilin soomaali maba sheegaan sidoo kaleente ganacsatada saameyn ayay ku leedahay waxaa la talin lahaa markaas intaas dowladda iyo shacabkaba kulleyba inay iskaastaan ay iska kaastaan markaas sidii loo horumarin lahaa wadanka kaasoo qayb qaadanaya markaas sarifka lacagaha qalaad in shilin soomaaliga uu horumaro
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan raadiyo himilo boqolabadhibcshan megaartis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markaana waxaad kusoo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka malabkii ugu qaalisanaa oo turkiga lagu kala gadanayo sentroy oo ah nooc malabka ka mid ah ayaa sameeyey diiwaan amrikoor cusub kadib markii hal kilogaraam oo noociisa ah lagu kala gatay gudaha turkiga qiimadhan laba iyo toban kun iyo afartan dolar malabkan ayaa la sheegay in midabkiisu madow yahay islamarkaana uu dhadhankiisa qaraar yahay in dawa ahaan loo adeegsado ayaa qiimihiisa sare u qaaday waxyaabaha ku jira malabkan ee laga helo waxaa ka mid ah magnesium potassium iyo macaadin kale sanadkii mar ayaa la helaa halka noocyada kale ee malabka la helo sanadkii ilaa iyo saddex jeer aasaasaha shirkadda xanaanaysa shinnada axmed eran kaker ayaa sheegay in malabkan aan laga heli karin suuqyada dukaamada shinnida oo aan soo saarin wax badan darteed dalka scotland jasiirad lagu xaraashiyo in ka badan boqol koob iyo toban kun oo dollar jasiirad gaar loo leeyahay oo ku taallaa xeebaha galbeed scotland ayaa la raadinayaa cid gadata iyadoo lagu doonayo lacag gaaraysa boqol koob iyo toban kun iyo toddoba boqol dollar guriga xaraashada ee u k ayaa sheegay in gebi hamba dar ireland la iibinayo waxaa la soo wariyay hadda inaysan cido deganayn oo ay tahay mid cidlo ah shantii boqol ee sano ee lasoo dhaafay waxaa lahaa hal qoys qofka iibsada mustaqbalka wuxuu dirs la noqon doonaa jasiirada ay leeyihiin taajiriin lix iyo labaatanka bishan oo ku began maalinta berri ah ayaa jasiiradan hab online ah lagu xaraashi doonaa waxaana jira dad durba isdiiwaangeliyey jasiiradan waxay ku fadhisaa dhul ahaan kow iyo toban higtar dar ireland waxaa lagu wadaa in dib loogu iibin karo qiimo u dhexaysa laba boqol iyo sagaal kun oo dollar ilaa iyo laba boqol iyo toddobaatan iyo sagaal kun oo dollar haddii dhismooyin laga dhiso dalka ingiriiska gabar shaqo dalbatay in ka badan saddex boqoloo jeer alakis waxay ka mid tahay dadka hadda shaqala-aanta ku ah gudaha u k oo ay tiradooda dhan tahay hal dhibic toddobaatan iyo afar milyan oo ruux waxay shaqo la-aan ahayd inta badan wakhtigii uu jiray cudurka safmarka ah ee corona kadib markii shaqadii ay haysay shirkad maaliyadeed laga diray bishii maaj ee sanadkii lasoo dhaafay waxay ka mid ahayd shaqaale la dhimay markii uu bilaabanayay cudurka safmarka alakis ninkeeda ayaa sidoo kale shaqadiisii waayey waxayna la degeen waalidiintiisa oo ku nool magaalada london markii la igu daray dadka shaqada laga diray aad baan u naxay kadib waxaa adduunkii qabsaday covid haweeneyda ansaga labaatan jirka ah ayaa b b c da u sheegtay in shaqola'aanta ay ahayd intii cudurka uu jiray ay u sababtay in ay ka fikirto dhibaatada dhacaysay cudurka safmarka ah wuxuu sii adkeeyey helitaanka shaqooyinka sidoo kalena wuxuu culays iga soo foolay dhinaca caafimaadka dhimarka markii dalka oo dhan xeyrad la geliyeyna xaaladdu way sii xumaatay ayay tiri haweenaydan waxaan diray codsii shaqo oo dhan inta u dhexaysa saddex boqol ilaa afar boqol intii lagu guda jiray sanadka dhanka waraysigana waxaa la igu yeeray labaatan jeer ayay sheegtay alexis shaqala-aanta ayaa dunida kusii baahaysa muddooyinkii dambe xilli tiknolojiyadda la saadaalinayo baahiyo badan oo shaqaale loo baahnaa ay dabooli doonto taasi oo sii kordhi doonta walaaca heerka shaqala-aanta guud ahaan waa inagintaa barnaamijka waxaa soo saaray idilana socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan farsamada waxa uu ahaa ibraahim yare intaan kuwada kulmi doonno barnaamijkan kan xiga sidaas iyo maanaan lah